asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha dalsan qodobada saaka ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta galayo maalintii afraad oo xidhiidha xili lagu wado in laga soo saaro war murtiyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kulan la qaatay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele dowladda federaalk ee soomaaliya oo ciidamo u dirtay dagaal waa maleeshiyaad dhowaan ku diriray qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe maamulka degmada hodan oo xirxiray ganacsato la sheegay inay fuli waayeen awaamir oo uu maamulka soo saaray akhbaaraadka dibadda oo aad ku dhegaysan doontaan warka iyaga subax saakana waxaa ugu waaweyn militariga israa'iil ee ka dagaalamaya khaza oo iska dilay askar badan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal intaad maqasheen waa qodobada ugu waaweyn warka subax ee raadiyaha dalsan kusoo dhowaada warkaasi oo dhammaystiran aynu ku bilowne islamarkaasina ugu horeysiinayay dowladda federaalka damo kala dhex dhigtay maleeshiyaad ku diriiray qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya waxaana markaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo ciidamadaasi loo diray gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya uu la hadlay isaga oo ciidamadaasi kula dardaarmay inay kala dhex galaan maleeshiya beeleedkaasi ku diriray qeyb ka mid a gobolka shabeellada dhexe gobolka shabeellada dhexe waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneyd gaar ahaan duleedka degmada cadale iyo sidoo kale deegaano kale oo gobolkaasi ka tirsan maleeshiyaad walaalaha oo halkaasi dad badan isaga dilay iyadoo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo la hadlayay ciidamadaasi uu sheegay in muhiim ay tahay in markaasi ay dadaal xoogle ay ku bixiyaan sidii beelahaasi dirirayo ay u kala dhexgeli lahaayeen iyada oo dadka halkaasi ku dirirayana ay muhiim ay tahay in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee halkaasi loo diray inay kala dhex galaan si xal loogu helo colaad beeleedka ka taagan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya sharcigana la horgeeyo kuwa ka shaqeynayo hurinta colaad beeleedyada ka taagan gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya gobolka shabeellada dhexe ayaa ka mida goobaha ay ragaadiyeen colaad beeleedyada waxaana in muddo ah ku dirirayay maleeshiya beeleedyo walaalaah horaan ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu gaaray gobolkaasi islamarkaasina maleeshiyaad halkaasi ku diriiray loogu markaas loo kala dhex dhigay colaad beeleedkaasi aan idhaahde colaad beeleedyadaasi halkaasi maleeshiyaadkii ku diriiray heshiis la dhex dhigay iyada oo dhinacyada ay ku heshiiyeen in cid walba oo colaadaasi inay hurinayso loo arko tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado
badqabka muwaadinka inaad dadaashaan oo goobta aad u socotaan cadowgana aad kala dagaalantaan midka xun ee dadka isku dirayana aad kala dagaalantaan ood gacan bira ku qabataan dadka nabaddiidkaa ee nololdiidka ee shabaab u ekaha ee ku dhex jira beelaha isdilayana aad soo qabataan waan waan baan ku daynay muddo dheer baad dhex joogteen way maalin walba meeshii aad ka keentaan aad ka keenteen ayay dib ugu noqonaysaa marka waxaan rabnaa hadda in khilaafkaas beelaha isdilaya loo bixiyo cirhbaha loo soo siibo dadka dadkaas ka mid ah ee shaqada ee ku jira maaragtay dhibaataynta bulshada walaalaha ee wada nool ku hawlana inaad tallaabo cad aad ka qaadaan sharcigana la waafajiyo ood maxkamadaha iyo garsoorka aad hor keentaan intaas weeyaan waajibaadka aad u socotaan idinku cidna dili maysaan cidna kuma duulaysaan waxaad ku socotaan ood u socotaan oo aad maaragtay kala qayb qaadanaysaan ciidanka idinka horeeya ee jooga ka howlgala degmooyinkaas aad u socotaan inaad kala qayb qaadataan iyo dib u soo celinta deegaankaas ammaankii iyo deganaanshihii iyo wada noolaanshihii ay dadka walaalihii ay maaragtay ay ku wada deganaayeen inaad dib ugu soo celisaan ayaad u socotaan ciddii gar daran ead aragtaan inayna xal ayna ka shaqaynaynin oo ayna nabadgelyo ka shaqaynaynin sharcigaa la hor keenaya waa la soo qabanayaa waxaa la hor keenayaa maaragtay maaragtay maxkamadaha awoodda ula aad hor keenaysaan haddii allaydmo cidda wanaagsan ee sida wanaagsan rabta inay dadku u noolaadaan ee deegaankaana waad kaashanaysaan waxayna durba ku guulaysteen
codka aad maqlayseen waxauu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sidaa aada maqlayseen wuxuu ka hadlayay colaad beeleedyo ka taagan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino shirkadda deegaan dhowr ayaa waxa ay qabatay munaasabad ay ugu dabaaldegayso sagaal sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaskeeda munaasabadaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya islamarkaasina uu qeyb uu ka yahay gudoomiyaha gobolka banaadir handuuqa magaalada muqdisho cali aadan axmed ha inooga waramo warbixintan
munaasabad loogu dabaaldegaya sanad guuradii sagaalaad ee kasoo wareegtay aasaaska xarunta deegaan dhowr oo qeyb weyn ka qaadata nadaafadda xarumaha kala duwan ee caasimadda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid heer sare ah ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka sare ee deegaan dhowr gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaali madaale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ururka haweenka qaranka howlwadeenada deegaan dhowr mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn gudoomiyaha deegaan dhowr axmed cabdi axmed oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ay qabtaan iyo herarka kala duwan ay soo martay xarunta deegaandhowr deegaan dhowr sida meeshaan laga sheegay waxay u dabaaldegaysaa maantay sanad guuradeedii sagaalaad micnaheeda waxay tahay sagaal sano ayaan shaqaynayna mudanayaal iyo marwooyin sagaalkaas sano deegaan dhowr ay shaqaynaysay markii la furaayo waxaa lagu bilaabay laba qofood oo keliya ayaa lagu bilaabay hal qol oo keliyana way ku shaqo bilowda sanadkii laba kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale walaalayaal adeegyadii markaasaan ku bilownay shirkadda waxay ahayd hal adeega ku bilownay oo ahaa in dhaqmo guud la sameeyo mishiinna wax lagu dhaqo kuraasta iyo fadhiyada iyo guryaha cusub oo kale inaan dhaqno adeegaas ayaa ku bilownay ugu horreeyey isla sanadkaas gudihiisii kii sidaasoo kale waxaan bilownay inaan samayno serfis kale oo la yidhaahdo best control ama la dagaalanka cayaanka oo deegaan dhowr maanta ay ka tahay kambaniga ugu weyn ee sameeya waxa loo yaqaano la dagaalanka cayaanka ama best controlka serviskaas ayaa sidoo kale soo kordhinay haddaan ka hadlo isla adeegyadaan soo kordhinay sanadkaas waxaa ka mida waxa loo yaqaano beerista ama inaan samayno oon tababarno dadka shaqeeya wax loo yaqaano gaadhaniska ama beeraha dad ka shaqeeya inaan tababarno ayaan isla sanadkaas soo korinay sidoo kale walaalayaal sanad walba oo shirkadda soo maray waxay soo korinaysa adeegyo cusub maanta oo ay joogta shirkadda waxay bixisaa wax ka badan koo iyo toban sarfis ayay bixisaa sidaa ognahay waxaan ku jirnaa kambaniyaasha ugu badan ee magaaladan bixiya waxa loo yaqaano shaqa abuurka sameeyo waa qoraxdu ma baryo oo qorax ma soo baxdo ilaa deegaan dhowr qof soomaaliyeed ayay shaqa siisaa sidoo kale mas-uuliyiintii martisharaftii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay munaasabadda oo dhankooda hadlay ayaa waxay ku dhiirigeliyeen deegaan dhowr inay sii labajibaaraan howlaha nadaafadda ay ka wadaan magaalada muqdisho iyo shaqa abuurka ay u sameynayaan bulshada soomaaliyeed runtii kambanigan deegaan dhowr waxaan u ahay kastamar mar kasta oo nadaafaddu maskaxdayda ku soo dhacda inaan wax nadiifinno waxaan xasuustaa deegaan dhowr inaan u yeedho taas waxay tahay mar kasta waxay u shaqeeyaan si hagar la'aana weligayna meel aan idhi halkan ha lay nadiifiyo ama waxaa la iiga qabto oon wax walwala ka qaba ma aanay jirin inay uga tagaan wax nadaafad darra ah runtii waa kambeni haysta shaqaalo tababaran howlkar ah waxaanan leeyahay huteelada iyo he- meelaha caafimaadka iyo shirikaadka iyo moolosha iyo keliya maahane waxaan leeyahay deegaan dhowr waxaa u baahan dalkaoo dhan
kolley isbitaalka yaardamili waad og tihiin meesha uu ku yaallo iyo serviska ama adeegga uu bulshada u haayo waxa keli number one u ah oo runtii la dhihi karaa oo qof kasta oo taga oo u booqdaa waxa ugu horreeya oo ishiisu ay qabtaan waa nadaafadda hayjinka ee meeshaas ka jira cidda gacanta ku haysaana waa deegaan dhowr
waxaan farxadda iyo reereynta la qaybsanayaa bahda deegaandhoor shaqaalaheeda iyo howlwadeynadeena kala duwan Een, maamulkana waxaan leeyahay hambalyo inaad sagaal sano soo hogaamisiin shirkad soomaaliyeed runtii waxay tahay arrin aad loogu faano Ee, deegaan dhowr markuu joogay guddoomiyihii madaala igu fiicnaayo waxaan u sheegi lahaa in lagu wareejiyaba nadaafadda guud ee maxaa la dhahay magaalo madaxda muqdisho yacni anigu sida aan qabo deegaan dhowr deegaan dhowr maasha allah waxaan leeyahay jiro oo jooga weligiin hore u socda ee, dhallinyarada ee, wax aad shaqaada siisaan iyo kuwo ka sii badanba waa in ka sii rajaynaynaa ilaahay idamkiisa waxaan rajaynayaa deegaan dhowr inay noqoto mid hore u socota ee aana noqon mid gadaal u noqoto dhankiisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ku ammaanay howlaha nadaafadda ay deegaan dhowr ay ka qabtaan magaalada muqdisho isagoo sidoo kale ugu baaqay inay shaqooyinkooda ku daraan nadiifinta wadooyinka magaalada muqdisho ay ka go'an tahay istimraariyada ama hawsha ay hayaan joogtaynteeda inay ka go'an tahay ayay daliil u tahay laakiin waxaan rabaa kun iyo shan boqol iyo siddeetan iyo shan qofood ee iyadu hadda shaqa abuur loo sameeyey iyaduna waa inay samayso shaqa abuur kale nadaafaddii aan isu sheegnay waxaan rabaa maalin maalmaha ka mid ah in la yidhaahda maanta deegaan dhowr ayaa waxay nadiifinaysaa meel hebel intay isxilqaameen ee go'yaashooda iyo suuda- suudadkooda iyo cam- maarat jalbaabyadooda soo qaateen iyo shaararkooda iskoobayaal inta soo qaataan ay jidka nadiifinalaan ma- maanta waa maalintii deegaan dhowr iyo nadaafadda xaafad hebel waa ku faraxsannahay in aad maaragta joogtiin sanad guuradiinnii sagaalaad haddii ilaa yidhaahdo midda tobanaad markii la qaban doono iyadoo wax badan isbedeleen inta hadda aad tihiinna aad ka badan tihiin hoolkan hoolka weyna leedin ijaaro farxadiinna aan idinkula qaybsan doonaa haddii ilaa yidhaahdo ugu dambeyn shaqaalihii ugu shaqada wanaagsanaa ayaa lagu guddoonsiiyey munaasabadda shahaado sharaf ay ku muteen dadaalka dheeraadka ah ay geliyeen shaqadooda alaadin axmed warbaahinta dalsan muqdisho
saaka kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho waa nageynta nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel